qaar ka mid ah ururka ahlusunna waljamaaca ee gobolka mudug iyo duqyada dhaqanka ayaa dowladda federaaliga ugu baaqay in ay siiso soddon shan kursi oo ka mid ah siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee baarlamaanka galmudug la rajaynayo in lasoo dhiso taasoo hore loogu heshiiyey cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan soo diray sheekh mursal cilmi dhago oo ka mid a culimaa udiinka kulanka ka qayb gashay ayaa madaxda dowladda u diray fariin uu kaga dalbanaya meelmarinta heshiiskii horay ay ula galeen ahlu sunna waxaan leenahay kow dowladda soomaaliya waxaan leenahay waxaan leenahay ballankii aad la gasheen ahlusunna waljamaaca annagu ahlusunna waljamaacaan nahay ballankii oofiya oo ilaahay ka cabsadaan idin leenahay sheekh axmed sheekh yuusuf ilkadahab ayaa sheegay inay diyaar u yihiin qabashada hoggaanka ahlusunna haddii ay jiraan tabashooyin laga tabanayo waxaa la doonayaa marka in cadaalo ay ku maamulaan ardada dawladdu ay ku maamulaan diintana aysan ka sii jeesan diinta ximinteeda inay siiyaan baa la rabaa dawladdu ahlusunna waljamaaca meel ay joogaanba anugu melihi ma gafaan melihi laakiin waxaan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala hadda kuwa noogu sokeeya waxaa weeye galgaduud haddii ay gafaan oo la yidhaahdo dulmigaasi la yimaadeen waxaan isku dayaynaa inaan xallinno sheekh mursal cilmi dhago ayaa farta ku fiiqay xildhibaanada ahlu sunna la siinaya inaysan ahayn oo kuwo u gaar ah iyaga balse laga soo kala xulayo beelaha galmudug ay ka kooban tahay dad baa ahlu sunna dadka nacsiinhayaa waxay tarjumeen waxay yidhaha soddon iyo shanta xildhibaan waa niman baa iska leh waa kuwa waxbi'inhaya weeye soddon iyo shanta xildhibaan meel kastoo aad joogtaan qofkii hadda rabaan ha weyddiiya mas-uuliyiintu waa haddaa la weyddiin karaa qofkii aan rabna waa laga shaafin karaa soddon iyo shanta xildhibaan kow iyo tobanka beelood baa iska leh laakiin maadaama ahlusunna waljamaaca dalkan amnigiisa ayagu ay sugeen oo amnigiisa intaas dhibaato badanna ay ka soo mareen oo dalkan ayaga amnigiiba looguba yimid baa waxa weeye ayagu culamo ahaan ha u soo xuleen weeye ma ahee kow iyo tobanka beelood bay soddon soo ka dhexeeya ee jufo yeelan karta iyo shaksi yeelan karaa midna ma jiro nabadoon khaliif cabdidhalac oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa kulanka ka sheegay inaan la fududaysan ballamadii la galay oo culamaauddiinka iyo ikhyaartii maamulka hogaaminaysa lala galay inaan la fududaysan oo siday ahaayeen si diiniyana si dadnimo ah si kalsooni leh in barnaamijkaas lagu dhammaystiro oo dadka wax magaratada ahoo ha laga gudbo iyo waa la jiirahaya iyo wax fududaynahaya waxyaabaha ay akhrinhayaan inaan dawladdu aysan qaadan ee dadka maxaan ku rahdaa macquulka ah oo culimaauddiinka oo cuqaasha oo waxgalka oo dareemi kara waxay xumaada waxa ka dambayn kara mas-uuliyad darradooda dhibka ka yimaada dareemi kara in codkooda la ixtiraamo oo waxa maxaan ku rahdaa xaqiiqda aan laga gudbin taas baan u jeedinaynaa dowladda federaalka inkastoo dowladda iyo ahlusunna aysan weli xal ka gaarin hanaanka dhismaha galmudug haddana guddigii ay dowladda federaalka u magacowday dhismaha galmudug ayaa dhowaan shaaciyey jadwalka doorashada madaxda galmudug iyo xulista xildhibaanada waxaana sidoo kale magaalada dhuusamareeb maanta gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kaleetana hadal uu dabayaaqadii bishii oktoobar jeediyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi maxamed sabriya ayaa wuxuu ku xaqiijiyey in ahlusunna waljamaaca ah lagula heshiiyey in la siiyo soddon iyo shan xildhibaan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ahlusunna waljamaaca waxay markaas si adag ugu gorgortameen in xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ee la dhisi doono laga siiyo boqolkiiba konton waxayna arrinkaas ku xireen inay oggolaadaan in dhuusamareeb la isugu yimaado albaabka wadahadalkuna furmo wax tirooyin la ysku celceliyaba ahlusunna waljamaaca waxay ku soo gurisay wax u dhigma ama soddon iyo shan xildhibaan ama albaabka waa xiranya arrinkaasi dowladda federaalka wuxuu uga dhignaa macar baa dhamid leh macaanaa qubid leh in ahlusunna waljamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suroobi weydo in galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo waxaa la huri waayey intooda loo yeelo
haddaba hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaaliga ee soomaaliya isla hadalkaasi ku sheegay in soo xulista soddon iyo shanta xildhibaan ee ahlusunna waljamaaca loogu tegayo odayaasha dhaqanka ee galmudug dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda soddon iyo shanta xildhibaan ee ahlu sunna loogu tegayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug dowladda federaalku waxay diyaar u tahay inay u ergeyso kana codsato dhaqanka galmudug inay la meel mariyaan qaanta ay u qaadeen danta midnimada iyo xal u raadinta galmudug shaki kama qabo in dhaqanka galmudug ay si dareen iyo dadnimo wanaagsan ugu jawaabi uga jawaabi doonaan waase haddii jidkeeda loo maro degdega iyo xurmad darradana laga daayo waxaan haddaba culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca ku boorinayaa inay arrinkaas nagala shaqeeyaan kaalintooda ka qaataan ayna joojiyaan jidgooyada ay u dhigayaan hanaanka xulista xildhibaanada iyo maamul dhisida galmudug
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo hadalkaasi ka jeedinayay magaalada dhuusamareeb